haatanna waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana barnaamijkeena caweyska washington qodobada aan kusoo qaadan doona inu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah ninka washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajaafay werwerwey ku meersanay allahyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan gayada la weecshay durdurka iyo wiyeerkay waraabkiisa rabileed inta looga waakaday wartaari kacabteen loo daray wadaantiiyo wadartay u heshiisay jaraheeda wadatana allahyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan maxaa kala haysta qurba joogta dalkii dib ugu laabanaya iyo weliba wiilasha dhallinyarada gaar ahaan kuwa uga guurdoonka ah waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii ay barnaamijka caweyska washington siisay fanaanada nasteexa ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexayndho qaybtanna waxa ay fanaanadu leedahay kugu badhaadhay daymada barwaaqaystee aragtida bu'da wiilashayda u busaylay u busaylay eegmada
heestaas kolba hees annaga ka noogu saabsan ku saabsan dad ma ahayn heestan addoonka uu nala jeclaaday bay ahayd runtiina hees aada u macaan bay ahayd hees aada u caan noqotay bay ahayd waana heesahaas talanqaaliga aan qaaday kuwa dee mataqaanaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal boqolaal soomaaliya oo ku dhaqan waddamada qurbaha gaar ahaan haba ugu badnaadaan qaaradaha yurub iyo ameerike ayaa xiliyo kala duwan qaar badan oo ka mid ahi ay deegaamadii markii hore ka yimaadeen dib ugu laabtaan gaar ahaan xilliyada xagaaga iyadoo qaarkood ay maalgelin ku sameeyaan qayba uu ganacsigu ka mid yahay halka qaarkoodna qofba waa muraadkiisii ay ku guursadaan amaba ay qoys cusub ka yegleelaan hase yeeshee waxaa jira sheekooyin iyo doodo xilliyada qaar ka soo noqda iyada oo dhallinyarada waddanka jooga ay ka cawdaan in qorshayaal dhanka guurka ah oo ay lahaa ay qurba joogtu ka soo duldegaan islamarkaana ay halbacaad lagu lise ka dhigaan haddaba yaanan sheekadayda ka dilina yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waxa uu ka mid yahay dhallinyarada suugaanyahanka ee ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu maansa uu ka sameeyey sheeko sida uu ii sheegay ku dhacday wiil ay saaxiib yihiin oo haweenay uu rabay inuu guursado wiil kaleo qurbaha ka yimi uu calafku isku daray warakaca jacaylka ka darana waa tinaca waa kan aynu caawa u soconno waan gartay markaas siduu jacayl dhallinyarahoo dhulkii ku nool oo iska degan baa tusaale ahaan oo kale gabadh buu la sheekay dhaqaalihiisa waad iska dareemi kartaa dabeetana gabadhaa xabay isla meel dhigan wuxuu ugu talagalay markay wax heshiisu gaadhaan laba sano ama saddex sano kabacdi ama sanad iyo bari kabacdi inuu intaa isu geysto dabeetana u gabadhaa guurso ninkaas sidaas yar ku yagleesho waan gartay waa qorshihiisii gabadhiina ballan baa u xidhna hadduu markaa wax dhamayn lahaana waxaa laga yaaba inuu jeebkiisu yaro xidhayo ninun baa dibadda ka imanayo gabadhii oo dabeetana gabadhii bay sarkayaan wuxuu dhihi anigu heblayo dibaddaan ka imu ka gadayaaba arrin kaleba ma hayaba wuxuu bile dibaddaan ka imasan gaabta kasoo qabanaya hawshiiba oo marka waa laga soo duldegayba gabadhii waa laga soo duldegayba niyo dumarkuna bal anagu marka qurbax kan la joogo ereygaa dibadaan ka yimi haye aad bay aad bay ugu nugul yihiin dee saw raggiiba uma nuglo maxaan ku dhahaa hadday gabadhi timaado iyadoo gabadhiibaa ilaashanaysa ninka hore wacad iyo ballan wada galeen sag ma guursanayso warniyo dee taa lafteedu waa taa lafteeda cabashadeedu waa jirta laakin taas waa xiro fara ku tiriso weeyaane gaasooyada xagga xagga kaluu badaya cabdixakiino we xagga haweenkaa loo badanya haye kadibna see u barakacayaan maxaa dhacaya dabe dabeetana habeenkii ninkii dhamaayo saddex sano afar sano inta ay soo wada sheekaysanayeen wax soo meel soo wada dhigteen ballan ay ku kala tegeen dabeetana ballantiisa sikin qura ama hal minid buu dabeetana hal bacaad lagu lisa kaga dhigaya ama hal maalin inuu taala kulma kaga dhigaya marka ninkani dibaduu ka yimi dabeetana niman saxibane cabdixakiinow ragguna waa laba marka nimanka dhallinyaradaha sheekaysanaya nin waa nin galaangal fara badan xagga dumarka u leho ninkaasoo kale haddii aqal ka dumo oo kale waxaa laga yaaba siduu kasoo qabto way fududahay baa la dhahdaa laakin waxaa jira rag xoogaa iska yara xidxidhanka hasaabaha oo aan dumarka galaangal fiican u dhahayn oo haddaynan isfahmaan oo dabeetana uu arrinkaasi kaarkaasi dabeetana uu u socon waayo waxoogaa ama uu ka yara gubto hantaaqada ku dhacday si uga soo qabtaay way adag oo aanay ugaba dambeynba aanay ugaba dambeyn haddaba nin aanu saaxiibanahay oo qoladaa damba qoladaa aanay uga dambaynin qolada aanay uga dambayna haye ayaa cabdixakiin u geeli sacirka lagu maalay waa la barakiciyey si kale kuma garati si kale kuma garati waa la barakiciyey walow kasoo kabtay muddo ka bacdi haye arrintiibuu dabeetana dhowr jeer igala hadlo markaasuu gu warna yasin wallahi arrintaas ayla kulanto dabeetana markaasaan dareemay inay yani riiqdii muddo ma garanaysaa arrintaa ma garanaysaa kasoo gaadhay haye arrinta inaad ribadi wuxuun iga tidaahdid moogtayo ninkuna waa nin gabya markaasaan kuhi war madafkaaga ku ciilbixdi saaxay isaguna waa sugaanyahan wa wa waa gabiya isaguna waa nin isaguna waa nin sugaanyahan oo gabiya haye adigu ku soo micin badan marka wallahi arri- ha ha marka anigu hiiri soo diray waan garta marka maanse yaroo warla la yidhaahdo ayaad gow ka siisay ayaan ha ayaan gow ka siiyo ninka arrinkiisaan kaga hadlayaayo warle waxay kaga hadlaysaa waxyaaba fara badan oo kala war oo haddii shay weliba sheegi kari ogaan lahaa wuxuu kaga sii talageli lahaa moogtay laakiin aan ogeyn oo midba mid ka dalo ka dulimanayo moogtahay waan garta warle waxay odhanaysaa weligeedba aadmigu weligeedba aadmigu inkastuu walaal iyo gacal iyo tol wada yahay wacdaraha adduunya wacdaraha wacdaraha adduunyada maxaa weyla ciilkiiyo warmahoodana isbaday maxaa werafka boobka iyo carta iyo wirta isbaday weyraxa nin dagan iyo damacnimo wata isbaday wagartiya istiidada ableyd iyo wareentada isu wada lisanayana allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan wadaasha carartee horarkiyo waraabaha laga waabin waaye weeraha dadqaadka allah ya wacal iyo war maxaa ku kala maqan weganu rag dhowrtoo jiilaalka weydiiya webxiyo hasraadkiisa laga jiray weryo awilihii ku dhabar jabay ninka washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajaafay werweryo ku meersaday allah ya wacal iyo war maxaa ku kala maqan ganyada la weecshee durdurka iyo wiyeerkay waraabkiisa rabileed inta looga waakaday wartaani ka cabteen loo daray wadaantiiyo wadartay uheshiisay jaraheeda wadatana allah ya wacal iyo war maxaa ku kala maqan dad wadaage caashaqa axdi weynna wada galay wejiyadu jacaylkay isku waafaqeen iyo cadqadaha carabka intuu weerar soo dama waqti kooban kala dira allah ya wacal iyo war maxaa ku kala maqan sumalkiiyo wankaygii kiba calacalaya moogtahay xulahiya sumalkiiyo wankaygii ninka lagu wareejiyey waaxiyeysanaya waqalkiiyo daruuraha weylaalis loo dhigay iyo wahanka quustaa ruuxayga uu heshada allah ya wacaaliya war maxaa ku kala maqan welwelada ciyaartiiyo farxadda iyo washeeriga ninku waa bariisiyo ninka qaba walaacii waayuhu ka heshee wadhidiyo tabaalada wadnihiisa diifaan allah ya wacaaliya war maxaa ku kala maqan gacankii badweyntiiyo wabaweydin kala xidhay waayaba irmaanteed weelka u culaysee wareerkiiyo naftayda ha kulimin walaacii tabashada ka waantow waa ceensa samirka waxyigiyo qoraalkiiyo ha ka caban wareegtada wehelkayga maqanow adigana wanaag iyo waariga ladnaantii inaad nabad ku waartiyo ducan ku wardiya waxa dhacay kasoo kobo sidaasuu leeyahay cabdixakiin oo dabeetana.
way oo marka waxa weeyaan waxa dhacay kasoo kabaa tiri ninkii oo isu waxa dhacay kasoo kaba buu leeyahay oo de hadday waxa kale dhaceen haye yaana kula tegin A- aniguna samir baan qaadanayaa Ad- adigana de halkii dambe ilaahay ku mariyo haye Al- allaha ku barakeeyo buu le dabeetana ducuu dabeetana ka daba diraya waar dee sida ugu wanaagsan ee gobonimadii ku jirto waana se gobonimada ku jirto waxaaban xasuustayba heestii ninka damacu raacee dooqu calanka saartee kugu gacan dambeeyana Ah.
dardaaran siiye dusha nabar Dadaalan hataasi siiye Ah, hanuuniye hanuuniye hanuuniya aad iyo aad marka iyo een, dadkii kale geel iyo gamaan farsiyaa ku gelbinaya ducaan gaboobayaa ku Ducaan gelbinaya gaboobay wax kun iyo ku- baar maxayaa ku gelbinayaa ayaan kuu gelbinaya marka ducaa gow laga siiyo waxaa la yidhi de bal adiguna soo kaba adigana meel wanaagsan allah ku mariyo ha markaas ducuu ku sagootay inaan taasuu ku nabadgelyanaya Mar- weliba hadday sidaa u dhacdo calafkiina kala kaxeeyey marka ninkii sidaa ku barakac een, ducadana gabadhaa ka dabagee isagiina soo kabasho iyo maxaanku idhaa u diyaar garow ma soo kabtay marka ayoo dee dib ma isu soo Waa ka- abaabule wuu ka soo kabtay cabdixakiin oo walow ay culays fara badan ku keentay maalmihii hore oo, een, een, werwer fara badan iyo fikir badan oo dhinaca maskaxda magaranaysa ay ku yara furtay moogtahay arrintaasi haye gadaal baa haddana markuu ilahayna tala haddana markuu ilahayna tala saartay maalmihii dambe waa kasoo kabtay markii dambe oo mar dambe iyo ka bacdiba reerkan uu samaystay haye marka een, yaasin markaynu eegno dee dhallinyaradii ma ahan qurbaha kuwa ka imanaya laakiinse iyada laftirkeeda maalin meesha ku jirin calafkii iyo maxaanku idhahdaa kuwa qurba laftirkoogu daylan qurbay joogaan halkaa markay waddanka yimaadaan dee nolosha waxay eegayaan dee bulshadoodiiba halkaa joogta meel kale dayla meeluma joogaane een cabdixakiin oo walaal mee way jirtaa oo calafkan oo ka jira waa kan la dee dad wadaage caashaqa ahli weynna wadagelay wejiyada jacaylka isku waafaqeen iyo waxadqabaha calafka ee weerar soo dama waqti kooban kala dira allah ya cali war maxaa ku kala maqan haye marka wuxuu leeyahy waa kan la dee yacni kala warqab la-aanta dee calafkan iyo dee jacaylkan meesha jiray dii wuxuu leeyahy jacayl horaa meeshii jiray moogtay calafkanna dee iskamay warhayn laakin hadday kala warqabi lahaayeen haye dee arrintan isaana may dhacdeen laakin dee kolley tacalafkuna meesha waa ku jirtaa laakin iyadoo tacalafkuna meesha ku jirto dadka iyagoo caashaq wada waraagay wax soo wada dhistay oo go-aan meel wada dhigtay oo dee axdi iyo wacad ku kala maqan iyo waxaan wada samaysano calafku waa ka wada adeegi karaa yo laakin waxaad moodaa haddana qurbaha marka marka qurbaha lana ka yimaado haye ma maqashay hasha kudna waa dilay waxna waa weheliyaa subaxmara soomaaliyeed ee tidhaahda waxna waa weheliyaan aad iyo aad ha ha ha ha marka calafka waxbaa noo weheliya Waxbaa- calafka waxbaa noo weheliya calafka lanaga qaade waxbaa idiin weheliya waxaana waxbaa xasuustayba noo weheliya waa hagaagaba aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin eh, maxamed faarax yaasiin madaale waxaaban xasuustay heestii quruxdayaan u leenahay qalabkayaan u sidanaa ma rag qaarad kale jira buu noo qoray noo qoray ilaahay mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan bah hawaysin wacana wanaagsan Ugoyo gamugasi.
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii anba qaadi doonaa qaybtii saddexaad ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada nasteexa ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexa indho waxaana qaybtan kaga hadli doontaa qaar ka mid a heeseedii gaar ahaan heesta aadka u caanbaxday ee kugu badhaaray daymada barwaaqaystii aragtida bu'da wiilashayda u buseelay eegmada iyo weliba heese kale oo ka mid a suugaanteeda iyaguna aadka loo dhegaysto nasteexa waxaad ii sheegtay bilowgii een waraysigeennan heesaa qaar aad aadu laxan ka saartay inay jiraan marka heestii horeyna soo tilmaanay oo kale inaad aadu laxankeeda lahayd in ma jiraan heesaha qaar aad laxan saartay maxaa ka mid a bal heeso haddaad noo tirisay aad laxan ka saartay runtaa fiican horta anigu dee laxan aan saaro horta laxamadan waan isku dayaa waan saaraa laakiin most of heesa aan anugu qaaday waxaan ka jeclaha in anu laxanka aan sameeyo in aniga la ii saaraan ka jeclahay laakiin hadda hal hees ayaa heesaha aan qaaday ku jirta waana heesta hogaan caashaq runtiina laxankeeda dee inaan saaro anaa waan ka maarmi waayey markii aan dee laxankiiba dhowr jeer la raakaadiyey deedna waxaan siri bal naseexay waxay doonta ha noqotay adigu isku abla ablayso halkaas lamar heestii heesa kaloo aan saaray laxan laakiin heese aan saaray oo dee banaanka hadda yaala taasaa jirta laakiin anugu intaan saaraba haddana waxaan isku dayaa haddaan saaro xitaa anugu intaan meelkasta saaro waxaan la raadiyaa laxamo kaleeto oo dee saan mataqaanaa laxan kale aan u qaato marka waad isku daydaa laxanko iyagana waad samaysaa si wanaagsandayaa waa soo laakiin qof anugu laxan saaro bele ku qaban ma ahi khatarta imahiye waxa waa waxaan isku dayo waa wax markaa saa sanka ukoriy saa sanka ugu dhex jirsado waad iska baranaysaa
waagaag haddaynu eegno dhinaca kale xagga jilitaanka gaar ahaan masrixiyad faneedka de hore waxaa aada caan ugu ahaa hobolladii waaberi kooxa faneedyadii dee aadka usoo caanbaxay sanadihii toddobaataneyadii siddeetamaadkii iyo dabayaaqadiisii in hore ma lagu yidhi aad baad ugu fiican tahay inaad xagga masrixiyadda jisho amaad bulshada wax usoo gudbiso haa weliba de dadka shicibku waxay jecel yihiin xagga komediga markii qofka dadka in laga qosliyo marka anigu caadi ahaanteydaasaan ba iska ahay dadka de dadka kama qosliyo laakiin dabeecaddeeda waxay iska tahay dabeecadde waan iska furfuran oo dad walba qof walba dee waan ijtihadaa oo ma jiro qof aan anagu walgeyda intaan isna aan ashaan si kale aan isku aragnay laakiin xagga majaajilada caadi ahaan anigu xagga xitaa heesaha iyo xagga majaajilada anigu majaajiladan aada usii jeclahay weligiina waan jeclay inaan wax matalo anoon heesaha bilaabin oon heesin ayaan waxaan jeclaan jira inaan wax matalo aad baad imika aad hadday noqoto masrixiyad faneedyada muddooyinka dambe masrixiyadda tusaale ahaan oo kale la yidhaahdo qooto qooto koleyda dadku aada u daawadaan ayaa ka mid a waxyaabaha aadka uga soo muuqatay inta badan dadka ka qosliya anu qaarkood markaan daawanayo dhabbaaban moodaaba markaad jilayso ma jiraan marka adiga qaar si gaara xusuustaada aan uga guyin oo ama ay dadku aada ku weydiiyaan
ha way jiraan runtii most of them haba ugu badnaato qooto qooto sidoo kale waxaa la weydiiyaa ruwaad la yiraahdo fadeexadii facebook oo aan ku matalayo gabar shaaqiyada ama hooyaasa haddana mataqaana lacagteeda uusan dhamayn oo aansidan ku matalnayn aniga iyo fanaanada deeqa holland oo iyadana aada la ii weydiiyo labadii kun iyo afar iyo tobankii soo baxday sida ruwaayadaan ku matalnay maraykanka aniga iyo fanaanadii weyneyd faadima faadima nakruma iyo fanaanin iyo majaajilastayaal reer maraykana oo la yidhaahdo ruwaayadaas qisadii qaxu keenayo qurbihii lagu yaacay waa kamida qoota qoota kamida kuwa aan isla matelnaa axmed saki fanaanka axmed saki waa la weydiiyaa waagaag aynu intaa dhinaca haddaynu kaga soo baxno waynu usoo noqon doonaa waayaha telefonkaaga iyo su-aalaha axmed saki baad soo hadal qaad haddaynu toos u galno kugu baraaray daymada barwaaqaystay aragtida bu'da wiilashayda u buseelay u buseelay daymada waxay ka mid tahay heesaha talantaaliga ah eed qaado fanaaninta kale la qaado heestaasi iyadana haddaad waayaheeda nooga waranto ereyadeeda iyo weliba laxankeeda iyo siday u dhacayso
heestaas waxaa iska le abwaan abwaan oog oo degan xagga iyo maxaa la yihahdaye sacuudiga heestaas waxay soo baxday haddaan two thousand fourteenkii ma ahayd mise two thousand fifteenkii si fiican runtii uma xasuusto musigeeda waxaa iskale furule hanbali furule marka heestaas dee kolba hees annaga qisa noogu saabsan ku saabsan dad ma ahayn heestan addoonku uu nala jeclaaday bay ahayd runtiina hees aada u macaan bay ahayd hees aada u caanoqotay bay ahayd waana heesahaas talantaaliga aan qaaday kuwa dee mataqaanaa markaan meelka heesayo ama dalabkeeduna ugu badan yahay dhegeysigeeduna ugu badan yahay waa heesaha aadka loo dhegeystay ka mid noqotay baa tidhi waa hagaaga bal aynu wada dhegeysanna haddama buralaydi sheekhiyo bixin duuleyo heestaa kugu barhaaray haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno nasdhex haddaan geesta kale ku weydiiyo muddo dheer ayaad qurbaha ku noolayd islamarkaana lahaatanbada dabcan waad ku nooshahay waxaad ka mid tahay fanaaniinta aadka loo dhegaystay qurbaha muddooyinkii dambe ee ilaa haatanba sugaanta casrigaa ka soo saara dabcan markaynu eegno fanaaniinta ama qurbaha kugula noolaadaan ama berigii hore fanaaniintii hore soomaalida ay hobalada waa beri ha noqoto iyo weliba haatanba haddaad eegto dee dabcan fanaaniinta qurbaha jooga ee ajaanibka aan ahayn soomaalida waxaa jira wax la yidhaahdo celebrity ama ashkhaas caan ah oo dadka aad u jecel yihin markaad qurbaha joogto iyo weliba eed bulshadaa dhex marayso adigoo fanaan soomaaliyada fanaaniintii loogu jeceliyay ka mida iyo dadkii kaloo caan ah oo maxaan ku idhaha celebritigii markaad u eegto ajaanibkii maxaad dareentaa markaad bulshada dhex marayso markaan bulshada soomaaliyeed ku dhex jiro horta dee oo aan bulshadii soomaaliya aan ku dhex jiro aan magaalada aan deganahay aan dhex marayo runtii qadarin aada u weyn baan ka baxelaa bulshada soomaaliyeed iyadoo ugu qadarinaya magaca fanaannimo oo runtii meeshaan tagana aada looga soo dhaweeyo iban dadka aan caadi ahaan wejid dee anuu fanaan ahayn xitaa yaqaanay runtii aad bay igu qadariyaan laakiin dee kolba waxaa lidi wadan aadan lahayn maxaa lidi mara aadan lahayn dhaxankaa ma celis kolba dee wadankaas aan deganahay waa wadan aan dhalasho ahaanna aanan kasoo jeedin nasiibku igu beegay markay noqoto wadankaas dee anugu dee dadka cadaanka ajaniga wadan kale ama dad aktiri fanaan kamida dee qofay garanayaan ma ahida haddii iban xitaa i garanayaan inaan fanaanid soomaaliyed ama fanaanid ajnabi ahayd unba i garanaya mahana dee qiimaha dee qiimo agtooda kama lihi laakiinse bulshada soomaaliyeed meel walbay joogaan wallahi aad bay usoo dhaweeyaan aad bay qadariyaan waana soo horeyna waxaa utiri maxaa keenin shurdaarba hadda kahor waxay tiri iyadoo la wareysanayo fanka soomaaliyad bay tiri lacag lagama helo laakiin magacdaa laga dhexlaa oo dee guri walbaa loo furan oo meel walbaan mataqaanaa waa lasoo dhaweeya guryaha idiye way marka marka haddaan si kale ku weydiiyo in ma tabtaa inaba marnaba in haddiiba tusaale ahaan oo kale waddankaagii aad joogi lahayd oo dhisnaan lahaa oo bulshadaadii aad ku dhex noolaan lahayd oo sidaa u dhex lugeyn lahayd waxaad la kulmi lahayd
wallahi aad baan waxa aad baan uga fakaraa because markaan hadda fanaaniinta waaweynaa aan aan marmar la joogo ama ay iga sheekeeyaan hadda faymashib daahir oo kale maamo mar maamo maray mursan maalmooyinkii hore waa beri dadkii aan dee aan hadda aan qurbaha aan aan isku aragnay runtii markay kaaga sheekeynayaan waxa weeyaan waad qayroonaysaa because markay kaaga sheekeeyaan waxay kuleeyihiin canshan madan wada arki jirinba canshan iska daa in ay iyagoo mataqaanaa meel taagan ama meel ka adeeganaysa ma la arki jirin waxay ahaayeen dad runtii aad qiimahooda u sareeyo ilaah baa mataqaanaa weyn oo waaxid ee aan xaggas bulshada soomaaliyad ugu weyn marka waan dareemi karaa waanan waanan jeclaan lahaa maroo baan jira hadda talo haddad xilligaa noolaan lahayd fanaanada ahaan lahayd sidaas aad uga sheekeyn lahayd maanta qiimaha fanka uu leeyahay inaad u ogaan lahayd laakiin mar walbaba dee anig markay iyagu hadlayaan ay ka sheekeynayaan waxaan leedahay fankayga inuu wax badan uu ka dhiman yahay qiimaha ay lahaayeen ay soo arkeen inaan anigu marnaba aanan gaari karin until wadankayga aan imaado marka waanan runtii maasha allah dee taasna waa taas laakiin markii aan imi labadii kun iyo lix iyo tobankii aan soo galay geyigeeda soomaaliyeed laga bilaabo wadankaan hadda nairobi aan ku suganahay laba sano ka hor aan shog ku lahaa ayaan usii gudbay xaggaas iyo dee geyiga soomaalida jirto runtii aad baa la ii qadariyey aad baa la iisoo dhaweeyey waanan dareemay runtii inaan bulshada wax badan aan ka duwanahay markii aan arkay dee sida la ii mataqaanaa aan la ii qiimeyn qaali la iga dhigayo markaasaan dareemay fankayga inuu yahay inaan u ah inaan fankayga uu yahay fan soomaalida aan fanaan u ahay iyago iyaga un ay wax iga dhigteen iyaga un aana wax u ahay qiimaha markaasa dareemaysaa ay ka hadlayeen fanaaniintaas waaweyn intaanan qurbaha ima intaanan waddanka imaan had yaad haddaynu dhankay heesaha dib ugu noqono in heesta la yidhahdo jees jees oo ka mid a heesaha markaad eegto midhaha iyo laxanka iyo luuqda iyo qaabka ay u dhacayaan ayd moodeyso in laysu dooray oad moodeyso inta laysu dooray isku meelun la keenay erey aada u cajiiba ka mid yihiin oo qalbigan kuu jeelan ee caashiqu jirrabaya ee marnaba kaa jeesane in heestaasi baliyada nooga waran heestaasi waxa weeyaan heesahaygii waxay ka mid tahay ugu horeeyey aan aan yeesho waxaa erayadeeda iskale abwaan cabdirshi abwaan cabdirshi yuusuf jibriil ereyada iyo lixanka isaga iskale midigana waa maxamed karama marka erey heestaasi kolba waa hees runtii ay dadku aada u jeceliyo ilaa abtu ilaa hadda oo aynu joogno markaan meelaha iyadana laga dalabado ama aan haddaan qaadayo de maslaxo markaas dee dadku ay aada u jeceliyiin inay dhegeystaan anaaba ka mid a heesaha waxay ka mid tahay heesaha aan isku daweeyey xilliyada qaar dawaahaan u liqo marka saakiniinka loo liqayo somaad arag ha
waayahay heestaasaynu maqli doonaa dhegeystayaashii adiga aniguba dambe dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo tidu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Come on, come on, come on, come on,